waxaa la isku faamila yahay geed socodkii dibiigista dastuurka iyo inkiraad boqol soddon iyo saddex boqol soddon iyo afar qodobada ayaa cadeynaya qaabka dibiigista dastuurka iyo qaabka loo marayo cidda shaqada iskale intaas dhan wuu inkirsan yahay shaqadiisaana laga dareemayaa afka markii hore oo bilowga ahayd guddigii mataqaana madax banaanaa buu la dagaalay uu yidhi meesha waa in laga saara waan ka diidnay baarlamaankii baa diiday kadibna wuxuu isku dayay labada guddi oo soo socday inuu ragaabiyo waa laga diiday madaxweynaha soo dhex galay ra-iisul wasaaraha iyo labada guddoon iyo labada aqal adiga intii dambe oo heshiiskii lagu gaaray nafteeda uu fulin waayey qaraarkii baarlamaanka ee ahaa maaragtay miisaaniyaddii qaranka uu ansixiyey ayuu sharci darro ku tilmaamay waxaasoo dhan hadda maaragtay ummadda soomaaliyeed inaan ka qarino ma ahan meel maaragtay dastuur ninkaas uu qeyb ka yahay maarata inuuna daree u soconaynin oona meel gaaraynin ayaan dareensanay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa galay ra-iisul wasaare kheyre ayaa galay guddoonkii labada aqal ayaa galay intaas baa la isdaba socday isfaham la isku leeyahay haddee wax kasoo naasa caddaanaya mare maanta marka haddaad mataqaana ka sugto meelaan wax kasoo soconin waktigaa kaa dhamaanaya